barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa axad waana labada bisha sebtembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka rabal dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo hal abuurka suugaanta
soomaalay da'yartaadii waa run meelabee susumaayo axway saxaaraha wehelmoodo waa run salka geysay badweyntu kuwii saaca walba heegan
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaanu idaacaddan ama barnaamijkan dhallinyarada ku guda jirno kaalmii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doon inood ku maqli doontaan
ma ilowna ma suursamaana sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse markii hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay in ka badan labaatan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyey uu gaaro walxaha qarxa ay ka buuxeen uu ku weeraray xarunta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa v o edu u xaqiijiyey in saddexda qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda soomaaliya waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay kororto dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira lix caruur ah oo ka mid ahaa caruur dhigata dugsi lagu barto qur-aanka kariimka ah oo ku yaala meel aanan ka fogeyn xarunta la weeraray ee maamulka degmada howlwadaag sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa waxaa ku jira laba ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada maamulka degmada howlwadaag sida uu ku soo warramayo waryaheena muqdisho qaraxi maanta ayaa ahaa mid xooggiisa laga dareemay inta badan magaalada waxaana uu burburiyey xarunta degmada howlwadaag iyo qaar ka mid ah guryaha hareeraha kaga yaalay oo ay ku jireen masjid iyo dugsi qur-aan kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wixii ku soo kordheen waxaad ku maqli doontaan inta aan ku jirnay idaacaddan iyo idaacadaheena kale
kadib muddo shan maalmood ah oo baroor diiq loo sameynayay senator john mccain oo ka mid ah aqalka odayaasha ee waddanka maraykanka ayaa maanta soo gebagaboobaysa marka lagu aaso xarunta akaadimiyadda ciidamada badda maraykanka uu ku leeyahay magaalada annapolis ee gobolka maryland ee duleedka magaalada washington waxaana lagu garab aasi doonaa admiral jack larson oo ay muddo dheer saaxiib iyo isku fasalba ahaayeen islamarkaana geeriyooday sannadii laba kun iyo afariyo tobankii john mccain oo ahaan jiray duuliye islamarkaana ay in ka badan muddo shan sannadood maxbuus ahaan ugu xidhnaa dalka vietnam ayay ugu dambeysay inuu bulshada soo hor istaagay islamarkaana ula hadlo bishii nofembar ee aan idhaahda bishii oktoobar ee sannadkii hore
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxauu idinkaga imaanayay v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorem kusoo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale maantana wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaan idiin soo jeedinayaa anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hal abuur isku darsaday hal abuurnimo heesaa laxamiiste iyo muusigiiste abwaankaasi oo la idhaahdo xuseen ibraahim maxamed abwaansheed oo barnaamijkeenna inoogu martaya ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a
waan kusoo dhowahay barnaamijka hal abuur ee ka baxa laanta v o da aad iyo aad baad u mahadsantahay adiguna
Ee, ugu horreyn xuseen ibraahim maxamed oo loo yaqaano abwaansheed waxaan weydiiyey markii ugu horreysay ee uu isku arko hal abuurnimadan iyo hibadan uu ilaahay siiyey ee dhinaca fanka la xidhiidha
adoo xilli aan aan sheegi karo dugsi aan dhexe aan ku jiro oon yaraabaan gartay in aan abwaanahay anigoo dugsi dugsiyada gobolka awdal ku yaala dhigta oo la idhaa sheekh cabdiraxmaan eh, sheekh nuur loona yaqaano limatriga ayaa waxaan isku arkay in aan samayn karo eh, suugaan hadday noqoto maansooyin hadday noqoto heeso hayn- hadday hadda- dhan walba hadday noqoto kolkaa een, waxaan xasuustaa xilligaa een, een, marka xafladaha qalinjabinta oo kale la leeyahay marka een, een, xaflad een, ama arday u gaara la leeyahay isgoolka ka dhex dhacaysa ayaa waxaan xasuustaa inaan sameeyo een, barnaamijyada aan kusoo dhaweynayo macalimiinta ama maamulaha maansooyinka gaabanoon kolka aan ugu talagalay ayaan xasuustaa xilligaa kolka een- een waxaan soran karaa een waqti yaraana een ayaan oo isku arkay un anigoo wax qoraa kolka xitaa qor ismaan lahayn xilligaa laakiin anaan qorun baan is arkay kabacdi halkii baan ka bilaabay
dhinaca uu kaaga yimid ma odhan kartaa waa dhinac hiddaa oo inuu aabbahaa gabi jiray ama caaladda aad ka soo jeedaa dhinaca hal abuurka ku wanaagsan een aabbahay m- een, ma gabyo een, laakiin hooyadii baa een buraanburi jirtay oo abwaanad ahaydba kolkaa waxaan odhan karaa xaggaasaa baan ka raacay anu markii dambe een aan garaadaystay waxaan idhi niyo fanku halkaasu ka yimidiyey markaan hooyadii xasuusto ee, buraanburadeedii een waxyaabahay halhayska u lahayd ee, markaan xasuustay sugaan isna waxaan odhan karaa waa hiddo
maadaama adiga oo yar oo ardaya oo dugsiga dhexe dhigta aad isku aragtay hal abuurnimadan maxaad ka xasuusataa waxyaabihii markii yaraantii aad dugsiga kusoo bandhigi jirtay Een, waxaan ka xasuustaa hees aan xilligaa aan aan qoray een, oo laakiin eh, hadda een, wax yar aan ka xasuusan karo oo een, aan dhammaystirkin waxaan ka xasuustaa hees la yidhaahdo een, wacdi oon ardayda een, aan aan ku dhiiri gelinaya inay bartaan waxbarashada iskuulka ay ku dadaalaan iyagu inay yihiin kuwa la sugayo kuwa mustaqbalka hadhow toole ee wadankooga dalkooga diintooda anfacaya ee ka shaqayn doona yihiin anigoo u sheegaya ayaa hees waxaan la sameeyey xilligaasi ee la yidhaahdo wacdi heestaa midhaheygii maxaa ka mid ah haddaad xasuusato heestaas een, xitaa een, xilligaa iyadoo heesta la xamaysan heestu marka la sameeyo laxm bay u baahan tahay in cod loo sameeyo u baahan tahay maalintaan qorayey heestaasi anoo galaas galaasyada ku jira ayaa waxaa noo soo galahayd macalin een, caana oo la yaqaano cabdi dhengaga la yidhaahdo oo haddana nool oo jooga macallimiintu marka ay ku jiraan een, galaasyada ay ardayda joogaan macallinba macallinka uu ka wanaagsan yahay ardayda u waaniyaa waxyaabo fara badan buu uga sheekeeyaa waayo aragnimo uga sheekeeyaa Ee, kolkaa u- isagoona dhiiri gelinayay oo na waaninayay ayaan xilligaa waanadiisii uu na waaninayay wuxuu nooga sheekeynayay un baan iska qiirooday kolka aanan cidna u sheegin baan heestii laxankeygii baa igu soo dhacayba oo waxaan idhi weynaadaa oo taranana weynaadaa oo hananana wada jiro dhammaan wacana kuwa xabaartahay waxaa tihiin tarinananan kuwii waalidkood waa run waxsin lahaa lalilalal waxaa tihiin dililalil abiyo hoy hoyo waxtariilalaalililin waxaa tihiin bambambambambam wii waalidkood waa run waxsin lahaa hoyiyo wayaabo waxtariila weynaadaa oo wada jiro dhammaan wacana kuwa xabaartahay Een, hees kale oo xilligaa iyadna aan qora waa jirto aan dalka ku sheegayo iyadna a- canab la yidhaahdo ayaa jirtoon jacayl ahaan aan u dhigay laakiin aan xilligaas wadankayga ku sheegay moogta Een, kiyo waxaan u garaadaystay si adoo colaado in wadanada eh, dee soomaalida meelo kamida dagaala ka jiraan oo ay ka dhacayaan baan ayaan garaadaystay un xilligan aan joogna xitaa meelaha qaar ee soomaalidu degto colaadi ka socoto ayaana waxaan yaan u garaastay ilaa haddana iska jirtaa kolkaa waxaan aniga oo iska dhigaya in aan dee dalkayga difaaci karo wixii hadday cadow kale yihiin iyo hadday dad horumarka waddanka diidanoo ku dhex nool yihiin hadday culba yihiin anigoo iska dhigaya inaan dalkayga difaacayo ayaa waxaan idhi hees waxaan sameeyey carab la idhaahdo waxaan idhi caddankoo idil taalilalilin kolay carab tahay barilarilali caddankoo idil ah kolay carab tahay lililililin markaan ciidnin cirka aadnay kaa cadhoodeen lalilali markaan ciidnin cirka aadnay kaa cadhoodeen lalalala adna canabey barilalilali ku curyaamiyey hayga ciiloon tarililil la adna canabey tarilalilan ku curyaamiyey hayga ciiloon oo ilmaha markii ooyo hooyadu way sasabtaa moogtahay oo heesay qaadaa way aamusiisa soo u aamuso kolkaa waanigan marle adna canabey ku curyaamiyey hayga ciiloon waan aamusiinaya moogtahay abwaan wakhtigan la joogo fankaaga iyo heesahaaga iyo hal-abuurnimidaada halkeed ku soo bandhigtaa wakti aan ka baxay dugsiga sare ayaan waddanka jabuuti aan tegey kii xaggaasaan fankayga ku bilaabay inta badan laakiin de idaacadaha gobolka waa idaacadaha jira sida tifiyada oo kale meelahaas ayaan ku soo bandhigaa sugaanta inta badan laakiin hadda unbaan de bilowho aan hadda de magaalada soo gelaya oo de wax horan wakti dheer de soo isticmaalaya maha mana de nin wakti dheer de soo jiray maan hayn dee tartamada suugaanta ee la qabto ama ha lagu qabto jabuuti ama ha lagu qabto wadanka gudihiisa qaar aad ka qayb gashay oo aad suugaantaada ku soo bandhigtay oo aad tartamadaa kaga qayb gashay ma jiraan
wadanka jabuuti markaan joogay kii ayaa waxaa aan ka qayb galay xaflado xilligaa ayaa ayaan kaga qayb galay heestii ugu horreysay aan tiyaatar la soo joogsado hoteelka sharaton oo la idhaahdo hooyi aabbo heesahayguna inta badan iyagoo kabana oo duuban oon video hayn waxay yeelaan idaacadda jabuuti ertede waxaa tahay laxamiiste iyo muusigiiste garaaca kamanka goormaad baratay garaacista kamanka
wakti aduu laga joogo ilaa shan sano oo lix sano anigoo markaa waddanka jabuuti tegey dig sare ka baxay gobolka wadal ka tegey markaasaan macalinimo ka bilaabay waddanka jabuuti baan macalinka ahaa in badan kabacdii dee hadba qofka bilaadank intaa uu dee nool yahay dee uu adduunyada jooga hadba waxbaa kusoo bira de oo kolba wax cusub kol wax kugu soo biira wax barasho oo hiyaa soo gelaysa kol wax kale kol jacayl kolba waxmood kolka anigoo halkaa jooga ayaa waxaa dhacday inaan iska jeclaado kabanka marka horena waxaan dhegaysan jiray heesaha kabanka oo nafta ku dejin jiro maxaan ogaaday in baalkaasi yahayba marka howlo fara badan qofka u yimaadaan inuu ku nasan karo kabacdi nasiimo noqday xilli laga joogaadu shan sano aduu lix sano laga joogo ayaa waxaan kabanka ku bartay dalka jabuuti anigoo jooga waxaad abuurtay heeso amase maansooyin aad kula hadlaysa dhallinyarada aad ka wacyigelinayso dhinaca tahriibka iyo dhibaatooyinka tahriibku ay leeyihiin iyo inaanay dhallinyaradu halaagga tahriibka gelin heesaha amase maansooyinka aad ka tirisay kuwaad ka xasuusataa imika
hees silic leydhaa ayaa waxaan sameeyey labada kun iyo labiyo tobankii waxaan aad u xiisan jiray oon mar kastee dhegaysan jiray anigoo xitaa halkan joogo ardaya gobolka awdal jooga ayaa waxaan dhegaysan jiray idaacadda v o eda ayaan mar kasta dhegaysan jiray anigoo sidii u dhegaystaan adna halkan ka tegey jabuuti aan tegey sidii umaan u dhegaystay rikoor yar baan jeebkiisa ka haysan jiray anoo idaacadda maalin dhegaysanaya ayaa waxaan maqlay dhallinyaro ka tahriibtay dekadda boosaaso iyagoo kusii socda yaman intay badda kusii jireen ay doontii ay la dhacday ay la haraqantay aduu afartan qof iyo jarjar intuba lagu sheegay inay dhallinyaro soomaali ahayn ayaa halkaa intooda badan waxyaala ku soo gaadhay waxay ka badbaadeen wax yar ay noqdeen kolkaa tirada intaa leeg ee dhallinyaro ee soomaaliyeed inaga baxday dee mid quroo inaga dhintaa waa waa waa dhibaatadeennu waa waxay naga maqan inaga kolkaa aniga oo dhegaysanaya ayaan ka qiirooday moogta arrintii idaacaddii intaan iska xidhay ayaa waxaa sameeyey hees la ydhaha silic heestaa silic la ydhaahdo waa mar kasta heesta aan aan ku celceliyo aadka aan anoo ka naxsan xitaa jacayl ahaan aan jacaal ahoon ku raaxaysanayo uma dhegaysanaya laakiin marka aan maqlo dhallinyaradii soomaaliyeed oo iska dhibaataysan ayaan xasuustan heestaasi mar kaste haddaan gurigeyga joogiyo haddaan meel kale jooga baanu midhaheegii markaa maxaa ka mid ahaa iyo ereyadii aad ka tirsay adigoo u sheegaya iminka dhallinyarta ku dhegaysanaysa
waxaan idhi soomaaliya wayga su-aale waa adduunya siloone sideen maad ku dambaysay adigoo samawaadka dayaxaa u socdaalay silic kaaga dambeeyey soomaaliya da'yartaadii meelaad weesaso maayo saxaraha wehelmoodo salka geysa badweyntu kuwii saac walba heegan sug ilaa amnigaaga waa kuwaa ku silcaayee saxarir yaban jooga dhadhaabwaaba salleelle suudaan yaygu ku laayee maanad soobadayn soomaala iga su'aale labayaan simi waaye soomaala iga su'aale labayaan simi waaye waa adduunya si loo hoone sidan maad ku dambaysay adigoo samawaadka axway dayaxaa u socdaalayaxway silickahaga dambeeye soomaalay da'yartaadii waa run meelabee susumaayo axway saxaraha wehelmoodo waa run salka geysay badweyntu kuwi saaca walba heegan sugilaa amnigaada kuwi saac walba heegan sugilaa amnigaada wa kuwa ku silcahaye saxariir yaban jooga dhadhab waaba salleele axway sudanyaygu kulaaye waa run manad soobadayaynin somalay dayartaahdi axway melabee susuma iyo waa run saxaaraha wehelmoodo axway salka geysay badweyntu
waa hees aad iyo aad u qiiro badan wax badanna u sheegaysa da'yarta iyo dadka soomaaliyeed ee ay dhibaatadu ka soo gaadhay dhinaca tahriibka taa markaynu ka gudubno ugu dambayn gebagabada barnaamijkeennan heese badan oo kaleoo jacayla ayaa tirisay jacaylku soo mareema ha ahaato ama jacayl kaleoo asxaabtaada soo mareyba ha ahaato kuwaa laftooda marka aad qaarkood noo sheegto maxaa ka mid a heesaha jacaylka anigu heesaygu inta badan waxay u badan yihin bajacayl hadday noqoto ku aanay soo maray iyo hadday noqoto ku dhallinyarada iyo bulshada aan ka sameeyo mogta kolkaa heesaaga waxaa way fara badan yihiin waxaa ka mida filsan baa ka mida heesaha jacaylka waxaa ka mida ramxaraadsan baa ka mida waxaa ka mida dhexyar baa ka mida waxaa ka mida qalanjaa ka mida waxaa ka mida daa'uus baa ka mida kolkaa way fara badan yihiin heesaha jacaylku mid ka mida markaad eh, dhegaystayaasha bal aad u sheegto eh, teed noo sheegi lahayd aad ugu jeceshahay adigu
had- ada hadda een, hees aan dhowaan halkan ku dhegaysanay mar dhoweyd oo ramxiraadsan laydhaa ayaa waxaan jecelahay inaan aan ku loqeeyo aan aad u jecelaya heesta moogta heestu waxay tilmaamaysaa waxyaaba fara badan bay tilmaamaysaa moogta dhinac bay hees qaran ka noqon kartaa oo markaan eegay kolkii aan samaynayey ma eegi kolkii dambe umaan umaan idhi allah hawta isku keentay bulsho badan isku keentay kolkaa een, ramxiraadsan baa la dhaha heestaa ramxay ruulay raadsan adigaan ku rabay raadsan ha adigaygu rare caashaaq ma markuu iritaad roortay raxmay ruulay raadsan adigaan ku rabay raadsan adigaygu rare caashaaq ma markuu iritaad roortay raalli adeeqaybaayo roobgu'da ayay hoono ruuxdaygu jirtay kaalay raalli adeeqaybaayo roobgu'da ayay hoono ruuxdaygu jirtay kaalay rajadaan sugaye runna aanu u jeclaa rajadaan sugaye runna aanu u jeclaa raxma ma isaanan ruulay ma iseelaynaa raxma ma isaanan ruulay ma iseelaynaa halkaa rubadaad heedhe iga taal ragayay aade way ku rafaad maarayoo raaxo raxmi mee ku go'e raadsan arruqiyo dooglay baayo roobkii ku da'ay hoono dhaaya u rohonay kaalay arruqiyo dooglay walaalo roobkii ku da'ay aado dhaaya u rohonay kaalay rajadaan sugaye lalilalila runna aanu jeclaa lalalala arraxma ma isanana aruulay ma iiseelayn beydka heesta ugu dambeeyaan jecelaho waxaan leeyahay nin raagin ah ra'yibuu waa run ka tagaa la yidhi raadsan raalliyana raas baa ka hadhaa waad soomaalida ku mahmaada mogta yah aan reer dhisane ka aan reer dhisane walaalo rixine isdugsane hoono haygu reebin cidle kaalay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa abwaan xuseen ibraahim maxamed oo loo yaqaano abwaan sheed oo aan ku waraysanayna barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama abwaan xuseen ibraahim maxamed abwaan sheed wuxuu isku darsaday hal abuurnimo heesaa laxamiiste iyo kamanka amase muusigiiste barnaamijkeennan uu martida inoogu ahaana waxaan ku soo qaadanay hibada iyo hal abuurka uu leeyahay tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelya
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka magaalada boorama inoogu soo diyaariyey haatanna aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur bukhaari iyo cabdiqaadir mursal mahadsanid shirwac dhegaystayaal haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska kulamo ayaa dhacay shalay iyo xalay kooxaha kubadda cagta liverpool manchester city iyo chelsea ayaa wada badiyey waxaana hadda horyaalka isla hogaaminaya oo kulamadii lasoo dhaafay afarta ciyaaroodba badiyey kooxaha liverpool iyo weliba chelsea liverpool waxay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda leicester city waxaana goolka hore u dhaliyey ciyaaryahan sadio mane halka goolka kalena uu keenay fermino kooxda kubadda cagta jelsena waxay laba gool iyo eber dirtay bournemouth goolasha waxaa u kala dhaliyey bedro iyo aden hazard halka kooxda manchester city ay laba gool iyo gool ku dhifatay kooxda newcastle ciyaaraha kalena kooxda kubadda cagta wolverhampton wondres waxay hal gool iyo eber kaga badisay kooxda westham everton iyo kooxda harisfield waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool crystal balace waxaa garaacday oo laba gool iyo eber ku qabatay kooxda southampton halka kooxaha fulam iyo brighton and hof albion ay isku mari waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah galabta waxaa ciyaari doona arsenal iyo cardiff city oo ay ciyaarteedu goordhow soo geli doonto banley waxa ay martigeli doontaa kooxda manchester united talow manchester ma badin doontaa mise waa laga badi doonaa goordhow ayaan falanqayn doonaa tottenham waxa ay la dheeli doontaa kooxda watford dhinaca talyaaniga laba kulan ayaa dhacay xalay juventus ayaa sii wadata guulaheedii waxaana ay haatan xalay laba gool iyo gool dirtay kooxda barma interna waxa ay saddex gool iyo eber kaga badisay kooxda bolonya waana guusheedii ugu horeysay ee seeriya aada ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan galabta iyo caawa udanes waxay la dheeli doontaa fiorentina imboli kiyeva ay u tegi doontaa atlanta ayaa martigelin doonta calary sbal waxa ay la ballansan tahay torino lazio waxay fooda daraysaa farisone napolina waxa ay aadi doontaa samdoria halka sasuwolo iyo genoa ay fooda isdari doonaan dhinaca horyaalka spain ee la liga atletica madrid ayaa laga badiyey oo laba gool iyo eber ayaa waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta celta vigo rayo falacano ayaa ay wax ciyaar ay la ciyaar lahayd atletica bilbao dib ayaa loo dhigay laakiin real madrid ayaa afar gool iyo gool kaga badisay kooxda leganes cabduqaadir maxamed mursal oo dhinacayga fadhiya dhankayga midig ayaan jeclahay inaan weydiiya cabduqaadir adiga oo soo koobaya real madrid waatii ronaldo uu ka tegaye ma loo dhutiyey ronaldo mise real ronaldo waa ay tagtay aad baa umahadsan tahay eh, nuur eh, eh, hadda lama joogo eh, xili laga hadlo in ronaldo la tagay because eh, sababtoo ah eh, eh, Rona- afar ciyaarood ayaa la ciyaaray inkastoo real ay wacdaro dhigtay Eh, laakiin sidaanoo kale sanadka hore ronaldo ku- kulamada ugu horreeya goolol ma dhalin Eh, eh, isku day badan uu sameeyey laakiin eh, kulamadaas gool ma dhalin dib dambe markuu kasoo laabtana ilaa dhowr iyo labaatan gool ayuu dhaliyey Eh, ronaldo hadda juventus isagana weli gool uma dhalin oo italian serie a ayaa la noqday mid kale ama wax ku cusub weji kale ayuu la yeeshay Eh, laakiin wuxuu tuuray ama darbooyin ka badan labaatan darbo oo uu goolka yacni ku tuuray taasoo ka dhigan inuu iskuday badan sameeyey Eh, wix uu la kulmi doono kulamada soo socda waa arki doonaa laakiin real eh, inay tabi doonto ay u badan tahay labaatan iyo dhowr gool oo liiga ah nin dhaliyey Eh, meeshii u baneeyey dabcan waa la tabi doonaa waayo waan arki doonaa ronaldo iyo in uu gool ka dhaliyo serie eeda talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin nuur bukhaari iyo cabdiqaadir mursal oo sii wada jira wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inugu guud maray haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha ah waa kuwan codadka maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdo
ilow ilow aansi lmaadi fargatawatid ilow ilow aansi lmaadi fargatawatid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw inti horeeto waa looga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inti horeeto waa looga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inanku arko dooni maaye I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك mimi hapa na sitaki kukuona wewe mimi hapa na sitaki kukuona wewe
ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw heestaasi dabacsan ay ku luqeynayeen fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdumaleeka ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe oo ah dhammaantay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo duceedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayaay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكون ويوي mimi mimi nataka kukuona wewe
amuraha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan amuraha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan adigoo eedaysan ha ku howsi adkaysan adigoo eedaysan ha ku howsi adkaysan